waaya xildhibaan ibraahim haddaan marka hore ku weydiiyo dhowaan waxa uu sheegay guddoomiyaha golaha wakiiladiinu in haddii ay gaadho lix iyo labaatanka juun aanu xisbigiisa wadani aanu aqoonsan doonin xukuumadda iyo golihiina sharci dejinta islamarkaana lasoo dhisi doono dowlad kumeel gaara maadaamau tahay xildhibaan ka mida golihii wakiilada see u aragtaa waxaan u arkaa arrintaasi arrin aada iyo aada uga fog dastuurka qaranka iyo shuruucda dalka u taalla guddoomiyaha golaha wakiiladu annagoo waxaanu joognaa iminka toban sano ku dhowaad waa joognaa shan sanaa ah muddadeedu afar sanaa iyo ziyaada ku siyaada ah maxay ku timi hadday sharci darro ku timi uu og yahay inay sharci darro tahay muxuu iminka waa mabaremu isaga taga u ogaado ila isagaba ninga hogaaminayay talabaadda in la dhaafa maaha shuruucda dalka u taalla waa in xayd nadabkeeda lagu shaqeeyaa waa in la dhowraa dhibaatooyinka yimaadana waa in lagu xaliyaa hadba sida ay aynu inagu u dhigannay shuruucda dalka lamana kala diri karo lamana eryi karo golaha iminka fadhiya waxa bedeli karaa oo keliya ayaa shar ku taalla dastuurka golo lasoo doortay maxaa ceebta mtaala magana ku geeya baan leeyahay isaga taasi waa taa markaa waxaan u arkaa un hadal meeshiisa aan haynin oo guddoomiya ku khaldamay waayahay waxaad ka tirsan tahay ibraahim xisbiga talada haya ee kulmiye xisbiga iyo xukuumadda laftigeeda waxa uu leeyahy ma aqoonsanin waxaan soo dhisaynaa dowlad kumeel gaara markaa taasi say u muuqataa markaad eegto horta dee xisbiga kulmiye xukuumaddanuu doortay xilkeediiba wax ka harsan wakhti baa ka harsan wakhtigaasi intay ka harsan tahayna waa xukuumaddaa dee loo dhiibtay ee ummadda dooratay ee in ka badan dadka babulationka reer somalilan nuskii baa doortay oo uu ku fadhiyaa kuraasta taasuu ku fadhiyaa waxaana meesha lagaga qaadi karaa waa cod wixii aan cod ahayn wuxuu guddoomiyahayu sheegay in buuq iyo wareer iyo qayliyo sawaxan dhici doono dee isaga warkasa u dhacaysa haddayse dhacdo isagu miyaanu jeclayn inuu ku fadhiisto kursi nabadeed oo u dhaxal looga tegey oo nabada inuu ku fadhiisto intuu madaxweyne noqdo uu dalka ku xukumo miyaanu jeclayn muxuu ku falayaa fawdada iyo wuxuu ku sheekaynayo waxay la tahay xukuumad baa meesha joogta xilka qarankuna iyadu saaran yahay sugnaanta nabadgelyada iyo wadankuna cid baa ka mas-uula laba deeraysyar diimayso wadankana waa la ilaalinaya xalku wuxuu ku jira waxaan ahay horta marka hore waxaan taageersanahay oon aad iyo aad u ammaanayaa dhiirinayaana khudbaddii guddoomiyaha xisbigu ka akhriyay golaha wakiilada si cad buu u qeexay mowqifka xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisa iyo madaxweynuhuba ay ka taagan yihiin doorashooyinka annagu doorashooyinku dib ha u dhacaan ma lihin mana odhanayno waxaan leenahay doorashooyinku wakhtigooda ha ku dhacaan wixii xukuumadda iyo madaxweynaha iyo xisbiga kulmiye looga baahnaana wax ku baaqday ma jira eh way wada fuliyeen maantana gacanta komishanka ayay arrinku ku jiraan yaa dib u dhiga haddii layidhaa dib u dhiga dhacay waxaa ka mas-uula guddoomiyaha golaha wakiilada wuxuu kaga mas-uul yahay annagoo oo ku jiraa kalfadhigii ku dhex jira hore oo fasaxii soo galay laakiin aynu hor taallo miisaaniyaddii qaranku oo aynu hor taallo ansixinta xubnihii golaha komishanku oo uu karayay inuu wiig ama afar cisho ama shan cisho dib u dhigo si aan u ansixinno oo aan wakhti loo kasbado ayuu fasaxna geliyey laba biloodaanu galnay sidii kumay joogsan arrintueen xeerkii aan samaynay ee uu isagu mas-uulka ka ahaa ee uu isagu saxeexay ee uu gudbiya inuu gudbiyo siduu yahay uu gudbiyo golaha guursi ahayd isagaa taataabtay isagaa farafareeyey buuq iyo sawaxan iyo qaylo iyo dib u dhac wakhti yaa keenay isagaa keenoo ka mas-uula gabagabadii ibraahim waxaa la sheegayaa in uu guddoomiyuhu qorshaynayo in xildhibaanada taageersan ama xisbigiisa ka tirsan in ay dhammaanba iscasili doonaan markay gaadho lix iyo labaatanka juun taasi saameyntee leeg bay ku yeelan kartaa golaha wakiilada wax alla waxay golaha wakiilada ku yeelan kartaa ma jirto ninkii ka taga ninkii bedeli lahaabaa daba jooga goluhuna dhinmi maayo hadday iyagu yidhaahdaan waan tagnay markii horeba in badanoo dee baxday ciduunbaa soo buuxisay inta baxday maanta kalena waa la soo buuxinayaanoo cid baa diyaaroo kuwaasaa soo buuxin doontaa sharciyadduna halkeeday ka soconaysaa waxay u dhimaysaa ma jirto golaha